wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawa aan idin hayno waxaa ugu waaweyn jenaraal xuud oo muddo ka badan sanad jabhad ku haystay duleedka magaalada beledweyn oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho magaalada baydhabo oo maanta mar kale lagu doortay xildhibaano horey uga tirsanaa baarlamaankii tobanaad ee wakhtigiisu dhammaaday gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada kismaayo iyo shacabka magaalada beledweyn oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay imaanshaha jenaraal xuud ee magaalada muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waxaad hesheen qodobadii wararkeenna caawa ugu waaweynaa waana sagaal iyo tobanka bisha koowaad sannada jenaraal abuukar xuud oo muddo ka badan sanad jabhad ku haystay duleedka magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho waxaana magaalada muqdisho kusoo dhoweeyey xubno ka tirsan dowladda federaalk qodamo cabdiqaadir ayaa ka warramaysa
madaxa jabhadda hiiraan ee kasoo horjeeday maamulka hirshabeelle jenaraal abuukar xaaji warsame xuud ayaa maanta kasoo degay garoonka diyaaradaha eedan cadde sidoo kale waxaa la socday jenaraal maxamed tahliil biixi taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed iyo saraakiil kale kuwaasoo jenaraal xuud kasoo gelbiya beledweyn si aadaa muqdisho wafdigan yimid waxaa ugu soo dhoweeyey saraakiisha ciidanka xoogga dalka qaybahooda kala duwan oo ay ugu horreeyeen cabdirabi madaxa howlgelinta ciidanka dhulka cabdulaahi cabdidoolow madaxa waaxda sahanka iyo sirdoonka laba xidig leh seedow cali maxamuud abaanduulka ururka siddeetan iyo labaad ee taliska ciidanka dhulka laba xidig leh jibriil maxamed xasan waaxda maamulka lacagta oo dhammaantood horjoog u ahaa sareeyo guuta aadan kaalmooy dhaqane abaanduulka qaybta afartan iyo saddexaad intaasi kadib qaybta v i bda ayaa loo sii gudbiyey saraakiisha ugu horreyna warbaahinta waxaa la hadlay jenaraal abuukar xaaji warsame xuud oo sheegay wixii wakhtigan ka dambeeya inuu diyaar u yahay ka qayb qaadashada nabadeynta dalka colaadna aysan jirin baaq dheer ayuu diray kuna aadanayd si wanaagsan in loo qabto doorashada la filayo inay ka dhacdo beledweyn ummadda soomaaliyeed marka dhibaatadan taagan ee ka taagan dowladda soomaaliyeed dhexdeeda waxay u keenaysaa burbur waxay keenaysaa dhaawac waxay keenaysaa mushkilo waana soo martay waan aragnay qaran inaan duminno laakiin haddaan qaran duminno haddana qaran ma dhisi naqaan haddaan marka dhisi aqoonin waa inaan iska dumina qaranka maxaa dhacay waxaana soo martay qaran soomaaliyaoo taagan inaan duminno nabad iyo wanaag wax ka fiican ma jiraan intaas kadib waxaan leeyahay doorashada dalka ka dhacaysa waa inay si habsami ah oo xusmad leh aga dhacdaa gobolka hiiraan waa in aan lagu dagaalamin buuqna uuna ka dhicin waxaa dan u ah dadka doorasho inay ka dhacdo gobolka gobolkaoo dhan bay dan u tahay
sidoo kale dhankiisa waxaa hadlay jenaraal maxamed tahliil biixi taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed isagoona tilmaamay muhiim inay tahay xoojinta nabadgelyada dalka reer hiiraanna ay ka shaqeeyaan buu yidhi sidii deegaanadooda ay ugu hirgelin lahaayeen xasilooni awalan waxaan ka bilaabahayaa walaalkay jenaraal abuukar warsame xuud oo runtii guushaan iyo maslaxadan iyo nabaddan forow ah isaga iyo walaalaha la socday iyo intii aan ka soo tagnay waan xagga uga soo tagnayba waa mahadsan tihiin inaad nabad gobolka hiiraan iyo midda ummadda soomaaliyeedba aad furo u noqotaan waxaan kale u mahad celinhayaa ilaahay baan u mahad celinhayaa mar walbana mahadda iskale oo guushaas iyo maslaxadaas ummaddayada garansiiyey na waafajiyey inaan qaadanno
codkaas waxaa codkaas waxa uu u dambeeyey warbixintii waryaheena faaduma cabduqaadir magaalada baydhabo ah ee xarunta gobolka baay waxaa maanta lagu doortay shan xildhibaan oo ka mid noqonaya xildhibaanada baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya waxaana xildhibaanadani ay badi ahaayeen kuwo horey uga tirsanaa baarlamaankii tobanaad ee wakhtigiisu dhammaaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay doorashadan ka socotay maanta waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka ee siid ee heer dowlad goboleed gaar ahaan koonfur galbeed xildhibaanadan ayaa waxaa la filayaa inay baarlamaanka koob iyo tobanaad ay si toosa uga mid noqon doonaan waxaana dhinaca kale magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose la filayaa in maalmaha soo aadan iyaduna ay ka dhacaan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ilaa lix kursi ayaana la qorsheynayaa in maalmaha soo aadan lagu doorto magaalada beled magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose haddaba guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad federaal ee fiid ayaa gaaray maanta magaalada kismaayo waxaana kusoo dhaweeyey xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland waryaheena cabdi cabdulaahi ayaa ka soo warramay kismaayo
gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal mudane muuse geyle yuusuf iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee jubbaland wafdiga gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal waxaa garoonka diyaaradaha ee sayid maxamed cabdille xasan kusoo dhoweeyey gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee jubbaland mudane doctor siyaad maxamed mursal iyo xubno kale oo guddiga ka tirsan ujeeddada ugu weyn ee socdaalka guddoomiyaha guddiga fiid iyo xubnaha kale ee la socday ayaa sidii uu xo-ogaal uga noqon lahaa doorashada kuraasta lixda ah ay xalay shaaciyeen siid jubbaland iyo sidii uu kulamo kala duwan oo lagu dardargelinayo howlaha shaqo ee doorashooyinka ula qaadan lahaa xubnaha guddiga siid ee jubbaland gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed jubbaland mudane doctor siyaad maxamed mursal oo ugu horeyn warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xilli muhiim ah uu yimid guddoomiyaha iyo xubnaha kale ee socdaalkiisa ku wehelinaya waxaa saaka boqosho noogu yimid wafdi ballaaran oo ataanada karaamo weyn ku leh oo uu hogaaminayo guddoomiyaha doorashooyinka federaalka soomaaliya heel qaran guddigaasoo fiid loo yaqaan guddoomiye muuse geelle uu hogaaminayo annagu sharaf bay noo tahay inaan soo dhaweyno oo ay nagala qayb galaan bal baajkii labaad ama kuraastii qaybteedii labaad ee jubbaland ay qabanayso haddii ilaahay idmo sida jadwalka aan horey ugu shaacidnay ee taariikhaysnayd waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan wax badanna kasii sheekaysan doono
guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal mudane muuse geyle yuusuf ayaa isna dhankiisa ka mahad celiyey soo dhoweynta diiran ee loo sameeyey waxa uuna sheegay in door wanaagsan uu ka qaadan doono dardargelinta doorashooyinka dalka
guddiga iid ee siid oo si diiran loogu soo dhoweeyey aeroboorka kismaayo ee muddo saacadahaan la sugayey guddoomiye adiga iyo guddigaagaba aada baan is mahad celinaynaa waktigaad anaga darteeda loo taaga taagnaydeen aeroboorka inaad nagu soo dhaweysaan inag saakaan kasoo baxnay muqadiso camal safarkeedii koowaad weeye oo aanu steefyada ku mari doono insha allah kismaayaan ka bilownay waxaanu ujeedada safarkeedu ahaa inaan u suurgalo xaaladda doorashada meesha ay marayso iyo in la dardargeliyo doorashada si ay waktigii loogu talagalay oo loo caskeeyey ay u dhammaato maalmo kooban ayaa laga joogaa markii uu xilka guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal uu ku guulaystay mudane muuse geele yuusuf kadib doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho cawil cabdi cabdulaahi labaqay tifiga caalamiga ee dalsan kismaayo
magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bulshada ku dhaqan waxa ay siyaabooyin kala duwan uga hadleen imaanshiyaha jenaraal xuud oo ah hogaamiyihii jabhadda duleedka magaalada beledweyn ee soo gaaray maanta magaalada muqdisho islamarkaana doonaya in wadahadal uu la galo filan soomaaliya mustafa cali cadow ayaa ka soo warramay beledweyn
iyadoo labadii maalmood ee lasoo dhaafay kulamo kala duwan ee magaalada beledweyne ay ku yeesheen jenaraal abuukar xaaji warsame xuud oo ah hogaamiyaha golaha kacdoonka ee gobolka hiiraan iyo taliyaha ciidamada dhulka maxamed haliil biyo xajiyaha ugu dambeyn waxaa suurto gashay inuu aado magaalada muqdisho shacabka magaalada beledweyne ayaa aragtidooda waxaay ka dhiibteen kulamada maalmahan dhacaya iyo safarka uu jenaraal xuud uu ku aaday magaalada muqdisho safarka saaka jenaraal xuud runtii anigoo aadaan u soo dhaweynaa sababtoo ah hal sano iyo bar ayaa bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne gaar ahaan dadka tabashada qabay waxa ay raadinayeen xuquuq ka maqan safarka saaka uu jananku ku baxayna waxay qayb ka tahay xuquuqdii dadkan ka maqnaa waxaana fiican qofka shalaybo jenaraal xuudaan lahaynoo waa waa ku kalsoonayn markuu dhaxanta jiife inaan iimaansanno maantayna shay aad u qurux badan waay waxaana ilaahay ka rajaynaynaa wax khayr qaba inuu ilaahay u soo dhiibi doono oo dhibkii iyo broblemkii magaaladan ka taagnaa ay ku ekaan doonto hal shayna waxaan rabaa inaan dadka xusuusiyo jenaraal xuud wuxuu ahaa shaksi ka mida dadkii kacdoonkaas waday ilaahayna wuxuu makanisiiyey inuu uga dhigo hoggaankeedii haddii hoggaankaas iyo wixii loo doortay abuukar uu ka soo bixi waayo kacdoonku dadkii waday iyo ummaddii xaqdarrada tabanaysay oo kacdoonka ku jirtay weli waa sideedii halgankuna weli sidiisuu u soconaa ilaa xuquuqdii dadkaas ay helaan haddii hadda asaga uu go'aankeeda soo gaarana aadaan ugu faraxsannahay waana soo dhawaynaynaa
waxaan soo dhawaynayaa safarka uu maanta u amabaxay jenaraal abuukar xaaji warsame xuud oo ahaay madaxa kacdoonka gobolka hiiraan waxaan kaloo soo dhawaynayaa wadahadalka uu la furay dowladda soomaaliya waxaan ognahay inuu jenaraalku hal sano ilaa afar bilood uu gacdoonkan hormud u ahay oo si nabada oon xabadu ka dhacayn oo siyaasadaysan oo ku raadinaya xaqa reer hiiraan ka maqan cid kasta oo soomaaliya meel kasta ay joogto way og tahay in tabasha ay jirto jenaraalkii hal sano iyo afar bilood raadinayay inaa reer hiiraan xaqa ka maqan ay helaan ilama ahan inuu meel cilla uga tegaayo laakiin uu raadinayo meesha uu u arko inay tabashaas lagu xallin karo dhammaan isteedyada dhan waxay hoos tagaan dowladda federaalka soomaaliya haddii dowladda federaalka uu wadahadal la fulane maamul goboleedyada hooyada dhasho waaye federaalka aniga wax ceeb ilama uma arko waxaan leeyahay jenaraalka wuu ku mahadsan yahay halganku inta ogeed oo waday wadahadalka uu bilaabay wax kastana haddaan la wada hadlin xal ma imaanaayo marka waxaa leeyahay ummadda reer hiiraan oo mataqaanaa hadallada kala duwan social mediaha marinaayo intaasba waa taageersanaynay hal oo khilaafa ma jirin maadaama jenaraalku uu u arkay inuu meeshaan xal uu ka keeno wakhtina la joogay waan soo dhawaynaynaa boqolkiiba boqol ayaan soo dhawaynaynaa dhammaan inta aqliga u saaxiibka ah oo wax fahmaysana waxaan rajaynaynaa inaa markii la wada hadlo kadib wax kastoo tabashaa ama xala la helo
guud ahaanna intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa wararkeennii fiidnimo ciddii aan helin waxa ay ka baaran doonaan baraheenna bulshada
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talelxel